Magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay shir looga hadlaya la dagaalanka nafaqa darrada iyo kor u qaadista nafaqada iyo dhiirigelinta wax soo saarka deegaanada Puntland. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda tayadhowrka wasaaradda ganacsiga Puntland, ganacsato, mas'uuliyiinta maamulka Puntland iyo marti sharaf kala duwan. Agaasimaha waaxda tayadhowrka wasaaradda ganacsiga Puntland Salaad Aadan Maxamuud ayaa ka waramaya shirkan.
wuxuu ku saabsan yahay in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka ha noqoto beeraha waxa ka soo baxa xoolaha kalluunka noocyada kala duwan ee wax soo saarka dalka isla markaasna la ilaaliyo waxaad la soo saarayo ay yihiin wax taya leh oo tayadooda laga yaal qabaa waxa dalka laga soo baxa oo ah wax nafaqa lehna in la cuno waa laga maarmaan marka mudane yaaliimar weyn soo dhowaada qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay ayaa sheegay inuu shirkani muhiim u yahay bulshada puntland inaynu iskaashan ka galno waxna iska weydiinno waxa loo yaqaano sideebay ganacsatadu uga qayb qaadan kartaa kor u qaadidda nafaqada ama local food productionka wax soo saarka dalka shabakadaha ay ka kooban tahay sun business network si ay u wada shaqay lahaayeen sidoo kale shabakada loo yaqaano sun business network oo ganacsatada ah oo ininka ah barnaamijka la soo jeediyey oo ah in dalkeena wax ka soo baxa oo nafaqada dad dalka ee nafaqada dadka in kor loo qaado oo la kobciyo oo la isu sheego la iskuna wacyigeliyo sidii nafaqada kor loogu qaadi lahaa waana aad bay muhiim u tahay inaynu xoogga saarno dadka nafaqadiisa in laga shaqeeyo waana la heli karaa tayadaduna ah ka wanaagsan tahay cuntada waddanka tan waddanka waddanka darowliga oo yimaada tayadooda iyo nafaqadoodana si fiican oo dheeli tiran looga wada qayb qaato si kastaba shirkan ayaa ka qayb qaadan doona la dagaalanka nafaqa darrada iyo kor u qaadista nafaqada iyo kordhinta wax soo saarka dalagyada beeraha